ugaas bishaar ugaas cabdi maxamed daamey ayaa shantii bishii mey ee labada kun iyo afar iyo labaatanka loogu caana shubtay ama ugaasnimada loogu caleema saaray ismaamulka wajeer gaar ahaan magaalada wajeer kaas oo ay xilligaasi ugaasnimada ay u dhiibteen beesha bahgeli in uu usha ugaasnimada uu u hayo ama uu qoyskaasi noqdo ugaaska u arriminayo haddaba waxaa maalmahani iise soo tarayay in ugaas bishaar uu usha ugaasnimada beesha bahgeli wareejiyey taas oo uu ugaaska mar uu hadlay uu ku tilmaamay waxba kama jiraan ugaasnimadiisuna ay tahay mid ay beel ku caleema saaratay sidoo kalena ku caana shubatay
alxamdu lilah whanaa lilahi wsalaatu wsalaamu calaa ashraf alambiyaa walmursaliin sayidina wanabiyina maxamed bn cabdullahi salawaatu llahi wasalaamu calayhi wacalaa aalihi waasxaabihi waman tabicahum biixsaani ilaa yowm iddiin anigoo ah ugaas bishaar ugaas cabdi maxamed daamey waxaan bress conferencekan u qabtay inaan ku beeniyo warar shalay iyo maanta soo baxayay oo ku saabsan in anigoo ah ugaas bishaar cabdi maxamed ugaas bishaar ugaas cabdi maxamed daamey aan usha wareejin usha wareejin raba aniga waxaa caleemasaarkayga uu ka dhacay magaalada wajeer shantii bishii shanaad labadii kun labaatan iyo afartii waxaana liigu caleema saaray meeshii lagu caleema saaray aabbahay oo ah ugaas cabdi maxamed daamey nineteen forty fourgii marka waxaan u caddaynayaa qoyska lii caleema saaray aabbahin ugaas ku ahaa waa qoyska beesha bahgeri aniga waxaa iga horreeyey ugaas khaliif sheekh cali maxamed ugaas khaliif sheekh cali maxamed waxaa ka horreeyey ugaas cabdixamiid sheekh cali maxamed ugaas khaliif ugaas cabdixamiid waxaa kasii horreeyey ugaas mahad salaad maxamed waxaana kasii horreeyey aabbahay oo ah ugaas cabdi maxamed daamey ugaasnimada intaas soo taxneyd oo aniga ligu lii caleema saaray taarikh shan bishii shanaad labadi kun iyo labaatan iyo afartii oo laga joogo dhowr bilood afar bilood maanta yaa waxaa dhacday shalay iyo maanta warar soo baxaya niman dhallinyaro ah oo ku caanbaxay kala geynta qoyska bahgeri fidnaynta qoyska bahgeri inay shalay shirar ku qabteen hoteelada ka mid ah hoteelada gaaris ku yaalla oo ay xalay iyo shalay sheegayeen in ugaas bishaar ugaas cabdi maxamed daamey usha uu wareejin rabo taarikh afar iyo toban bisha sagaalaad waxaan u caddaynayaa qoyska bahgeri ah iyo ummaddii wajeer deganeed oo caleemasaarkayga ogeyd in ul aan wareejinaya ul aan wareejin doona aysan jirin usha wareejinteeda ama waxaa iskale ama ka qaadideeda ama tashadeeda ka tashigeeda qoyska shalay i caleema saaray wajeer igu caleema saaray waxaa i caleema saaray oo goobjoog ka ahaa qoyska bahgeri waxaa joogay ogaadeen waxaa joogay dagoodiya waxaa joogay ajuuraan warbaahintana aad bay u soo bandhigtay marka waxaan u caddaynayaa qoyska bahgeri iyo ummadda soomaaliyeed iyo ummadda islaamkaba in aysan jirin tashii iyo war iga imaaday inaan ugaasnimada wareejin doono taariikh afar iyo toban bishaan sagaalaad ma wareejinaya mana wareejin doono tashiga usha waxaan ku qaaday shalay tashiga qoyska bahgeri iyo ogaadeen marka waxaan halkan ka caddaynayaa wararkaas oo dhallinyaro yaryar shalay hoteeladan gaaris ku yaalla ay ku qabteen inay waxba ka jirin usha meesha saldanadan u haya anigu waa qoyskaan ka dhashay wuxuu degan yahay wajeer kenya gomeel buu ka degan yahay laakiin saldanada iyo meesha caleemashubka caanashubka uu ka dhacay iyo talada qoyska lagu geli kara waa magaalada wajeer ma aha magaalada gaarisa marka waxaan u caddaynayaa qoyska bahgari dhammaantood inaan warkaas waxba ka jirin uu iga soo fulin aanan wareejinin aanan wareejin doonin وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى اله واصحابه الاخيار وسلم تسليما كثيرا